barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaanaad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa duhur jimco ah bisha meyna waa saddex iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo ano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah dhallinyaro ku nool magaalada boorama oo loo tababarayo gargaarka degdega ah bil kastaan waxaan qaadanaa hal kalaasoo ka kooban labaatan ilaa shan labaatan arday kuwaasoon hore aqoon u lahayn oo aan u barno sidii ay mujtamaca ama bulshada markay dhibaata ka dhacdo iminka xilli roobaadkii baa lagu jiraa haddii waxaan la idhaha watar dhaariya ama shuman biyuudku dhaco sidii ay u badbaadin lahaayeen wax uga qabin lahayn ma barnaa qaar ka mid ah dhallinyarada ayaa isbarbardhig ku samaynaya dhallinyaradii hore sida s y l oo kale iyo kuwa xilliga nool waxyaabo badan oo ay nooga fiicnaayeen baa jira qalbigoodaa nadiif ahaa soomaalinimadaa caam ahayd waxaa la iskugu imaan jira dadka isku keeni jira midabka soomaalinimada hadda laakiin dhallinyaradii waxay ku barbaariyaan cunuga marka dhasho waxaa la barayaa shay la yidhaahdo hadaa'ilka
dhinaca heesahana maanta oo jimco ah barnaamijka dhallinyarada maanta kama marna saasaa loo bahaynaa wax wanaagsan iska rajayso aad iyo aad sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba caashay goor dhow ayay inoo soo socdaan marka hore se qodobo ka mid a warkii dunida aan u dulmo dhegeystayaasha
ugu yaraan laba iyo toban qof ayaa dhimatay shan iyo toban kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii niman hubaysan ay weerar ku qaadeen goob lagu shaahaysto oo ku taala magaalada dhinaca waqooyi kaga beegan caasimada baqdaad sidaasina waxaa jimcahana maanta ah sheegay saraakiisha dalka ciraaq mas-uuliyiinta ayaa sheegay in saddex nin ay weerar ku qaadeen dukaan lagu qaxweeyo oo ku yaala magaalada layidhaahda beled oo badi dadka ku nool ay shiica yihiin iyagoo rasaas ku furay goobta oo ay dadku dhoobnaayeen saqdii dhexe ee khamiistii xalay markii uu boolisku tegay goobta ayaa waxaa isqarxiyey laba ka mid ah kuwii weerarka soo qaaday diyaaradda ku shaqaysa tamarta cadceedda ee soolarka ayaa soo afjartay safar dheer oo ay ku soo martay daafaha dunida waxayna gaadhay shalay khamiistii gobolka oklahoma ee dalkan maraykanka diyaaradan oo lugti koob iyo tobnaad ku timi gobolkan ayaa xawaaraha ay ku duulaysay uu gaadhayay ilaa shan iyo afartan kilomitir saacaddiiba hase ahaatee xawaaraha duulimaadkeedu wuu kordhaa xilliyada ay hesho fallaadhaha cadceedda oo xoog badan
jimco wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan magaalada boorama ee gobolka owdal ururka bisha cas ayaa dhallinyarada waxa ay ku tababaraysaa sidii ay gurmad caafimaad oo deg deg ah u fidin lahaayeen xilliyada ay dhacaan shilalka kala duwan haddaba wariyaha v o a ee magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayaa waxa uu booqday mid ka mid ah goobaha dhallinyaradan lagu tababarayo warbixintan ayuuna kasoo diray gargaarka degdegu wuxuu yahay waa gargaarka la bixiyo qofka marka dhibaato ku timaado ama waxyeelo soo gaadho goobtaasi oonu joogin wax caafimaad ama aqoon-yahan caafimaade ujeeddada laga leeyahay ina haweyaan afar arrimood oo ah in la badbaadiyo nafta aadamaha uga qaalisan in laga hortago nabarkii qof ku dhacay inuu siyaado iyo in kor loo qaado qofka nabarkii ku dhacay sidii u bogsan lahaa iyo marka wax laga qabto in qofkii loo diro goob caafimaad marka dhaawac badan yimaado maaskaashuka iyo sidii dadka loo badbaadin lahaa ee loo qaada loo kala saari lahaa oo dhibtaasi maxay ku iman kartaa hadduu dhulgari yimaado haddii laba gaari isku dhacaan hadduu qaraxmee ka dhaco inaad goobtii timaado dadkii dhibaatadu siday u kala dhib badnaayeen aad u kala saarto markaa waxaa idhahdaa kala saaris kala saaris oo ah tariig si dadkii dhibta ku dhacday loo kas ee loo heli lahaa dadkan dhaawaca soo gaadhay keebaa mudan inuu haro dayar koowaad kaasi waa macallin u dhigaya arday wax ku barata bisha cas ee magaalada boorama magaciisana la yidhaahdo cabdisamed cabdilaahi khayre casharka uu dhigayey waxaa ka mid yihiin waxyaabaha ay qabato hay-adda bisha cas macalinka cabdisamed cabdilaahi khayre imse fasal ayaad wax u bartaan oo ka mid a ardayda aad bartaan gurmadka degdega amase xaaladda gurmadka degdega ee bisha cas ee magaalada boorama wax ka- aad ku bartaan waxaan waxbarnaa bil kasta waxaan qaadanaa hal galaas oo ka kooban labaatan ilaa shan labaatan arday kuwaasoon hore aqoon u lahayn oo aan u barno sidii ay mujtamaca ama bulshada marka ay dhibaata ka dhacdo iminka xilli roobaadkii baa lagu jiraa haddii waxaan la idhaha water dhaariya ama shuman biyoodku dhaco sidii ay u badbaadin lahaayeen wax uga qabin lahayn waan barnaa waxaan barnaa biyaha nadiifta sida loo cabayo haddii qofka ku dhaco gubasho kale siday isku badbaadin lahaayeen haddii nabarka ku dhacaan sidii nabarka nadaafadiisa iyo wixiisa loo ilaalin lahaa sidii ay bulshadooda qaybaha kagadisan wixii dhibaato ku yimaadee xaaladda degdega wax uga qaban lahayeen bil kastana waxaan qaadanaa hal galaas Eh, sanadkii waxaan kasoo saarnaa labiyo toban galaas oo kala gedisan midkiiba ka kooban yahay ugu yaraan shan iyo toban kaba badanna ilaa soddon arday uu yahay tirada intaa leeg baan soo diyaarinaa oo bulshada ku dhex milan warama Een, waxbarashadaasi ma mid aad kharash ka qaataanba mise waa mid bilaa lacag may ururka bish cas ayaa ugu deeca- ayaa ugu deeqay si tabaruc ah wax lacagoo laga qaada ma jiro waad weydiin kartaa adigoo kuwa galaaska dhiganaya waxaan ugu sameynaa practical iyo theory waa waxa weeye waxa casharkii loo dhigo haddana gacanta laga qabto si beri haddii wax u dhacaan wixii ay ta- gacanta uga qaban karaan waana free bish cas ay ugu deeqday waxbarashadaas Een, qaar ka mid a ardayda wax ka baranaya goobtaasi ee macalinku u dhigayey ayaan bal iyagana weydiinay waxa hadafkoogu yahay ee ay wax u baranayaan waxay tahay magacaygu waa safiic xuseen faarax waxaan ahay ardayda firs aidka dhigata ayaan ahay wallaahi si fiican baan waxu baranaa awal dhiig joojinta ma noqon maanta hadda waxay noo tahay farxad si loo qabto probleemka iyo dhibaatada sida loo xaliyo ayaan baranay oon ku faraxsannahay saasoo inaan ay noo sii socoto aan jecelnahay kasii faa'iidaysano insha allah waraxmatullahi wabarakaatu gabadh kaleo iyaduna ka mid a gabdhaha fasalka ku jira ee wax ka baranaya bal adoo magacaa ku bilaabaya een, maxaad wax u baranaysaa bismillaah magacayga waa xaliime xasan ismaaciil waxaa wax u baranaya in haddii ay dhibdhacdo ama shil ha guriga igu qabsado amaba si magaalada meel ka baxsan sidaan u badbaadin lahaa dad amaba se aan u dhiig joojin lahaa dee bili-aadan oo naftooda u- u- u badbaadin lahaa because of um, um, maxaa lahaa, haddaad aragtid meel hawshil ka dhacay ma naqaana inagu si loo badbaadiyo waa laga yaacaa amaba se intay aqoonyahan caafimaad u imanaya dad fara badan baa u dhinta lof of bleeding sidaa daraaddeed baan u baranaya een, inaan dad badbaadiyo anigana dahay anfacaaday noqoto waxay gurigayga ka dhacay ha noqoto arday kale oo isna ka mid a ardayda wax ka baranaysa fasalkan bisha cas isla markaasina maanta casharku uu socdo ayaan isagana bal wax ka weydiinay een, sida uu uga faa'iidaysanayo casharada uu macalinka ka dhegaysanayo magacaygu waa maxamed xuseen jaamac waxaan wax ka bartaa bishaas horta runaantii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay maadaama m- m- isla meesheeda iyo wax lanugu dhigayo markii hore aqoon maanu lahayn maadaama qof nagu hor dhiigbaxayo aan waxbanu ka qaban karin laakiin maanta waxbaan ka qaban karnaa macalimiinteedaa noo hortay waqti sidaa daraaddeed maanta wax waan caawin karnaa waxaan barannay feris aid markaa aad iyo aad baan ugu faraxsannahay aad iyo aad baan macalimiinteeda ugu mahad celinaynaa waxaana jecelnahay inaan sii wadanno si aan dadkayga wax ugu qabanno aan dalkayga wax ugu qabanno aan nafteeda iyo guryahayga iyo meel kasta wax ka dhaceenna aan wax ka qaban karno hore magacaygu waa cabdulkilaadan cumar anoo ka bartay bisha cas halkan aqoon aada u weyn aanan aqoon hore aanan lahayn halkan waxaan uga hambalyeynayaa video oeg oo naga soo boqotay halkan maanta horta ardayda waxaan ka barannay aada cilmi u weyn annagoona cilmi aanu lahayn kuwaas waxay ahaayeen arday wax ka baranaysay amase dhallinyaro wax ka baranaysay bisha cas ee magaalada boorama oo aanu ku wareysanaynay iyagoo jooga xarunta bisha cas ee magaalada boorama haashim sheekh cumar good v o a boorama
duhur wanaagsan idil ahaantiin ballaanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan shan iyo tobanka mey waa maalin ay in badan dhallinyarada soomaaliyeed ay isugu soo baxaan in ay ka hadlaan waayaha ku xeeran cashay marka waxaa jira sanad walba waxaa laga hadlaa een, duruufaha dhibaatooyinka kala qoqobnaanta waxyaabahaasoo dhan ba aad looga hadlaa oo dhallinyarada weliba ay kow ka tahay laakiin waxaan is weydiiyey Ehe, xalka wixii dhibaatadii sanadkii hore laga hadlay ha.
horta sanadka dambe xalkeeda ma laga hadlaa ma la yidhahdo ni sanadkii hore dhibaatadaasaynu ka hadalnay sanadkan maxaa laga xalliyey fikrad dhahaysaa jirta ismaaciilow taladu waa wax fulinteeduna waa wax kale haye marka in maantaan isu nimaadno oo maantao dhan aan wax dhisno oon qorshe dejinno waxaa laga yaaba inay aada u sahlanta haye.
laakiin markay timaado fulintii iyadana waa qayb kale oo aad muhiima oo u baahan weliba een, dadkii riixi lahaa waxaan filayaa in talooyin badan badan badan badan ay biireen oo sanad walba marka la xuso talo kale lagu sii daro talo kale lagu sii marka talooyinkaas waxay u baahan tahay in sannadaha dambe in la kala qaadqaado oo In la fulin- ka- fulin loo dhaqaaqo ha aad iyo aad haddaba wariyaha v o a gaalkacyo ayaa la sheekaystay qaar ka mid a dhallinyarada isagoo kala hadlay ujeeddada keenaysa in dhallinyarada soomaaliyeed ay xilliyadii hore door muuqda ku lahaayeen qaybaha kala duwan ee nolosha haatan se aad mooddo in doorkaasi uu maqan yahay waa qayb labaad oo ka mid a warbixino aan arrintaas kaga hadlaynay wariyaha v o a magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa noo haya
inkastoo dhallinyaradii xornimadoonka ee s y l iyo da-yarta maanta aan la isbarbar dhigi karin marka loo eego isbeddelka dunida haddana dhallinyaradii hore waxyaabo badan oo aysan helin ayaa kuwa maanta jooga haystaan ha yeeshee xasuusta loo hayo saddex iyo tobankii dhallinyarada ahaa waxa ay ku kooban tahay in maalinta bisha may ay tahay shan iyo tobanka sanad walba la isu yimaado waxaana dhallinyaradii aan la kulmay ay qabaan sababo dhowr ah oo jira inay ugu wacan tahay dib u dhaca dhallinyarada haysta dhalinyaradu waxay arki jireen xilligii hore ee nabad waxay ku dhalan jireen nabad waxay arki jireen horumar waxyaabo badan oo maanta jira baan xilligaas jirin Een, horumarka maanta jira waa sax tiknolojiyadda u horeysa ma aysan haysan laakiin waxyaabo badan oo ay nooga fiicnaayeen baa jira qalbigoodaa nadiif ahaa soomaalinimada caam ahayd waxaa la iskugu imaan jira dadka isku keeni jira midabka soomaalinimada hadda laakiin dhallinyaradu waxay ku barbaarayaan cunuga markuu dhasho wuxuu ku barbaarayaa qabaa'il wuxuu ku barbaarayaa waxyaabo een, een, cadiifad ku ah soomaalinimadiisa xaqiiqda marka laga hadlo dhalinyaradii s y l waxay ahaayeen dhalinyaro ku dhex nool bulsho ay xadaaradooda ay hooseyso taladana ayagu ay ka go'do go'aamada ayagu ay gaari jireen hogaankana ayagu ay ahaayeen maanta dhalinyaradan waxaa haystaa i- dhibka jiraay waxa weeye horta fagaarihii maamulka ee siyaasadda waa nala ka haysta maanta oo waxaa naga haysta dad aan dhalinyaro ahayn baa naga haysta waa caqabad midda koowaad midda labaad waxa weeye bulshadii baa xataa tuulooyinkii ila dhex ay yihiin oo decisionkii caawi laga gaaro een, eh, caasimadda laga gaaro een, qofka joogaa iyo meesha ugu dambeysa soomaaliya ama tuulada ugu yar soomaaliya joogaay go-aan baa isaga ka gaaraya oo wuxuu iskaga caabi lahaa buu samaynaya midda kaloo aan is leeyahay wa- iyadana waa caqabad waxa weeye waxaa jira dad dibadda ka ah oo haba yaraatee marnaba aan ogolayn inay hore u kacdo bulshada inay hore u kacdo horta sidadaba dhalinyarada soomaaliyeed waxay ku kala xiran tahay oo ay mid walibaba ku ganacsan yahay guriga uu jooga siyaasadda ka jirta ayuunbuu ku xiran yahay ee taa ayaa keenaysa inay soomaali weyn dhallinyaradeeda maalin maalmaha kamid ay isugu yimaadaan waa midda hanqabo waxa kaleetoo ku gudbuna hanqabad ku ah ama ay kaalintoodu tahay eh, siyaasiyiin dana gaara leh oo aysan jecleen ninka dhalinyarada ama wiilka dha- gabadha dhalinyarada ah aqoonta leh in maanta xilalka ama eh, horumarinta dalka in qayb lixaad la looga qaato balse waxa ay ka shaqeeyaan nimanka hogaamiyaasha ah in dhalinyarada dabka la gelsho danaha la leeyahay lagu wada fuliyo ayuunbay yacni hawsha ugu muhiimsaneed lagu soo kobay marka waxaan oran karaa dhalinyaradii soomaaliyeed meel walbay jooga nasiib darro ayaa ku habsatay nasiib darradaasna waxa furaheeda eh, ama hadafkeeda ayaa waxay tahay nimanka siyaasiyiinta ee danaha gaarkaa leh ee aysan dal iyo dad iyo soomaalinimadana aysan ku jirin ayaa maanta dhalinyaradii soomaaliyeed halkaa dhigay waxaan oran karaa een, dhalinyaradii ee hore ee soomaaliya s y l runtii markii loo eego dhalinyaradan een, xagga horumarka xagga teknolojiyadda dhinac walba waa dhalinyaro ka horumarsan haddana een, waxaa sabab u ah dhalinyaradan boqolkiiba boqol dhiigooda waxaa galay waxa la yidhahda qabiil qabiil baa xareeyey miisaankoodii iyo caqligoodii iyo aqoontoodii iyo horumarkoodiiba waxaa ka tambadiyey waxa la yidhahda qabiil kala fogaanshaha dhallinyarada soomaaliyeed ayaa meesha ka saaray in la helo dhallinyaro isku afkaar ah oo u istaagta sidii ay ugu dayan lahaayeen saddex iyo tobankii s y l ha yeeshee qaybihii dhallinyarada gaalkacyo ee v o a ay la hadashay ayaa waxa ay sheegeen inay wadaan dadaal dhallinyarada gaalkacyo ay ku kulmayaan tan iyo inta een, aan dhisannahay hadda qaab ahaan urur ahaan markaan dhisannahay ma jirto wax barnaamij oo integration ama isdhexgal ah aan qabana ma jirto laakiinse waxaa jira qodobo hadda aan ku een, haminayno oo si guudna aan insha allah aan hamigeeda u gaarsiin doono soomaaliya oo dhan oo ah bal in dhalinyarada gobolka mudug labadeedii ee, dhan ay dhex dhankaan dhalinyara ka tagdo oo habeeniyo maalin ay soo joogto xagga waqooyiga soo joogto waqooyigana dhalinyara intay kasoo baxda habeeniyo maalin halkan ay joogto bal in la isbaryo oo qolol qolo kale in koyi kasta la tuso dhalinyaradeennu ma nihin idaacadaha marka laga hadlayo calaamaduhu ay jiraan dadka ugu horeeya oo fidnada kiciya dhalinyaro ma ahan qof iyo laba mujrimiin oo suurtagal ay jiraan laakiinse qaab ahaan dhalinyarada ma ahan dhalinyarada gobolka midowna waa dad ilaa xad maamul ahaan oo isku xidhan nahay laakiinse shacab ahaan iyo bulsho ahaan dad isdhexgala weli ma nihin ayadana hanigaasaageli kareen inaan bal laga habeenka isku hoyino aan tusino odayaasha iyo dadka siyaasiyiinta ah dad israba inaan nahay gabalyar ahaan aan muujino hadduu alla qaar ka mid a dhalinyarada ayaa waxay ka hadlayeen waxyaabaha caqabada ku ah dhalinyarada iyaga oo isbarbardhig ku sameynaya dhalinyaradii hore iyo dhalinyarada haatan ismaaciilow jiilka hadda joogo adigu baad ku jirto Haye.
dhallinyaradaba markaan ka hadlayo waynu ku jiro dhalinyarada hortaan kaa dhisi dhex gala Mar- adige marka la yidhaahdo rag waa raggii hore hadalna waa intuu yidhi marka la yidhahdo waa xanaaqdaan Haye.
haddana tallaabooyinkay qaadeen iyo kuwo u dhowna ma qaadaan horta dhalinyarada laftigeeda maaragtay ay waa ilaa afar shan qolo ay iska badi haddaad doonto inta doonto gaarsi toddobiyo toban jirku waa dhalinyaro ay marka dhalinyaro waa wiil yaroo dhalinyaraha baa lagu ay odhanaya shan iyo labaatan jirkuna waa dhalinyaro ilaa lixdan jirkaa dhalinyaraha hadda waan ismaaciil kuu soo wadaa wala isoo wada gaaray shan iyo labaatan jirkuna waa dhalinyaro ay afartan jirkuna waa dhalinyaro Konton marka jir- isagoo afartan ay.
jirka wuxuu sii raacinayaa in waa waa dhalinyaro cuslaatay iyo weliba geedkan geedkan qabsadaabaa laanta igu goysa halkii iyo goox iyo- iyo lixdan jirkuna waa dhalinyaro iyo wix ka sarreeya waxaa lagu odhanayaa caqligu dhalinyaro ka yahay ay marka ninku hadduu dhalinyarada uu la fikirayo ha marka wax dhalinyarada lagama baxo cashay ninba waa halkuu ka soo galaa marka hadalba qoladii ee lixdan jirku intuu noo yidhi ha weli hadalkooda waa haysanaa hees bay nagu soo maqan wiilasha indhahayga laydhaa wiilasha indhahayga wiilasha maxaad tira haddaad tiraa wiilasha indhahayga wiilasha indhahayga waa malaha kuwan indhaha ku hayo
horta ereyga ma huba hees say u jeedo ay laakiin ereyga haddee tusaale ahaan wiilashoo kale wiil Ah.
macnaha eh, ma garanay in afaf kale laga soo ergeystay laakiin isha gurixeeda laftigeeda ha waa la yidhaahdaa waa marka waxaan filayaa markaan eegay ilan jamac wiilal badan iyadu ma eegeyse ay inay u jeedo saasaan u- saasaan u qaatay haye kuwa indhashana
taasi taasi waa jacayl baa laga hadlayaa waa taa marka heestaan dhegaystanan halkaasi kasoo bixi doontaa
عدو واقي بريابا روح بواي قبل ما وانا ترسيبكم ولقي لبروح وقت كامح شوضة ما وانا ترسيبكم ولقي لبروح وقت كامح شوضة عنا ورك جايل بالي ويرسانيا نفسي عايقة والوالن عنا ورك جايل بالي ويرسانيا نفسي عايقة والوالن إلى شي انت هايقو مرحوكا في الماي إلى شي انت هايقو مرحوكا في الماي وما وايا يكالي كما وايا يكالي كما وايا يكالي كما وايا يكالي ولا شيء دهايغو والحكا في الماي ولا شيء دهايغو والحكا في الماي كما واي يكالي كما واي يكالي كما واي يكالي كما واي يكالي laga baryaba weji buu ku tusaay hadduu laga baryaba weji buu ku tusaay wal walba igu taagan walbaariya war miyaanad kahay war walba igu taagan walbaariya war miyuusan kahay wadnaayiga siduu wareemi jacayn ama iga wareershay wadnaayiga siduu wareemi jacayn ama iga wareershay wiilashii indhahaygo weer xunkaafini mahaye
weer xunkaa filim wiilashii indhahayga ismaaciil ow afka afka soomaaliga soo barbaranaya marar badanna waa kuu sheegay caasha wiilashii indhahayga waxaad ula jeedaa bal noo fasir dadka dadka u fasirada af soomaaliga wax af soomaali laga barto adaa jire adaan adaa dhinac walba ku hadla laakiin maanta ii fasir wiilashii indhahayga weli iskuulaan ku jiraa afka Qof- soomaaliga qof baa maalidooda hadlayn Haye.
markaasuu yidhi qofka caashi ma- adoo adoo malaa dhinacyo kala duwan ku wareysanaya Haye.
ayuu arrinkasu dhinaca kuu qaada garan waaye marka af soomaaliga adaa lahjadaha kala duwan iga badaya laakiin saan filayo kelmaddan Mm.
haddii aan anusaan u aqaano aan u fasiro jumladay ku jirto jumladii ku jirto Ah, ishu waxay leedahay bu dhexe waa halka wax ay ka aragtay ishu.
ay ka aragto Haye.
marka qof ay jeceshaha oo kale laga yaaba inay kasoo qaadayso waxaa laga yaaba finaanku inuu si kale hal- abwaanka ugula jeeday marka wiilashii indhahaygo Macnaha waxa weer weeye- xun kaa filimaayo macnaa waa marka bu'dii indhahayga halkii iigu muhiimsanayd indhahayga oo kale halkaasaad ii tahay halkaasaad ii taha oo kale tusaale ahaan marka ma waa waa suuragal in si kale loola jeedo waa gartay marka qaybtaa dhexe waxaa laga yaabaa wiil meelaha qaar baa laga yidhaahdaa gurux een, qayb baa laga yidhaahdaa bu'da waxaan filayaa qayb baa laga yidhaahdaa anigu bu'daasaan aqaanaa bu'daasa taqaana labadii igu darta maanta marka af soomaaliga markaa maanta waa waa lagu daray laba may waa kelmado kelmadu waxaa laga yaabaa in deegaano kala duwan siyaabo kala duwan looga waa gartay jacaylka markaan usoo noqdo ismaaciilow waa laga wada cabaaday mararka qaar markaan u fiirsado iyo sida looga wada cabaaday waxaan isirahdaa ma afka ma luuqadahaba laga saaro kelmadda jacaylka aad iyo aad waxaa tahay dhinaca ciyaaraha markanaan jaleecan hees kaloo dabacsan goor dhowaad maqli doontaan asaate axmed cali sheekh iyo xubinta ciyaaraha markan kusoo dhawaada
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha ciyaaryahan zalatan ibrahimovich ayaa waxaa la xaqiijiyey in uu ka tegi doono kooxda baris saint germain ee dalka faransiiska marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan afar iyo soddon jirkani u dhashay dalka sweden ayaa qandaraaska uu kula jiro kooxda reer faranse waxa uu dhacayaa xagaaga waxaana lala xiriirinayaa kooxaha manchester united los angeles galaxy iyo ac milan oo dhammaantoodba doonaya saxiixiisa waxaan ku faraxsanahay ayuu yidhi isaga oo maanta hadlaya in aan halkan imid aniga oo boqor ah waxaana ku faraxsanahay inaan halkan ka tegayo aniga oo rugcadaa ah kooxda b s g ayaa waxaa iyana war ay soo saarta maanta ay ku xaqiijisay in ciyaaryahankan oo ay ku qeexday weeraryahankii ugu weynay abid kooxda soo mara inuu ka tegayo ibrahimovich ayaa ah ninka hogaaminaya goolasha kooxda b s g intii ay jirtay isaga oo dhaliyay boqol iyo konton iyo laba gool kadib boqol toddobaatan iyo sideed kulan oo uu saftay waxaana uu kooxda ku soo biiray sannadii laba kun labayo toban dhinaca kale tababaraha kooxda arsenal arsen wenger ayaa waxa uu maanta beeniyey warar soo baxay uu sheegayay in kooxda arsenal u saxiixayo qandaraas cusub oo laba sano ah wargeyska the times ayaa waxa uu qoray in guddiga kooxda arsenal ay doonayaan in ay sii dheereeyaan joogitaanka macalinkaasi ee kooxda arsenal inkastoo dhaleeceemo xoogan ay kaga imaanayaan taageerayaasha kooxda arsenal oo mar walba aan ku qanacsanayn inay ku dhammaystaan kaalinta afraad waxaa wargeysku uu sheegay in ay doonayaan inay siiyaan laba sano oo kale oo dheeri ah oo lagu darayo qandaraaskiisa oo ku eg xil ciyaareedka soo socda wenger ayaa waxaa u dabaaldegayaa sanadkiisii labaatanaad ee kooxda arsenal waxaana xil ciyaareedkii lasoo dhaafay uu saxiixay qandaraas saddex sano oo dheeri ah si kastaba isagoo maanta ka hadlaya wararka cusub ee soo baxay ayaa waxa uu sheegay inay yihiin warar la iska been abuurtay waxaana uu yidhi waxaan idinkula talin lahaa haddii aad tihiin warbaahinta inaad xaqiijisaan wararka aad daabacaysaan ka hor inta aadan daabicin oo aad hubsataan dhinaca kale ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara ee kooxda yuventus iyo xulka qaranka faransiiska paul pogba ayaa waxa uu sheegay inuu doonayo in uu jibiyo rikoorkii safashada xulka qaranka faransiiska ee uu dhigay ciyaaryahankii hore daafaca ka ciyaari jiray lilian trump bogba oo saddex iyo labaatan jir ah ayaa waxa uu dalka faransiiska ilaa iyo hadda u saftay sagaal iyo labaatan kulan waxaana uu kulankiisii ugu horreeyey saftay bishii maaraj ee sannaddii laba kun saddex iyo toban si kastaba waxa uu sheegay inuu doonayo in uu noqdo ninka dhaafa trump oo xulka qaranka faransiiska u saftay ilaa boqol afartan iyo laba goor bogba oo maanta la hadlayay rediyoga r m c sports ayaa waxa uu yidhi kuma riyoonayo in aan noqdo kabtanka reer faransa waxaan ku riyoonayaa in aan noqdo ciyaaryahankii ugu weynaay abid soo mara xulka qaranka faransiiska waxaan doonayaa in aan jibiyo rikoorkii safashada ee ciyaaryahan lilian trump waxaan sidoo kale doonayaa inaan faransiiska kula guulaysto koobo badan ugu dambayntiina kooxda eberton ayaa waxa ay xaqiijisay in macalin robert martinez uu ka tegay kooxda maalintii shalay ahayd martinez oo la wareegay kooxda eberton sannaddii kadib markii david moyes uu ku biiray kooxda manchester united ayaa waxa uu xilli ciyaareedkani kooxda everton geeyey ilaa kaalinta labiyo tobanaad ee horyaalka dalka ingiriiska everton ayaa waxa ay guulaysatay oo keliya mid ka mid ah tobankii kulan ee ugu dambeeyey dhammaan tartamada waxaana saddex iyo eber kaga adkaaday kooxda sunderland ciyaartii ugu dambeysay iyada oo laga dhaliyay toban gool saddexdii kulan ee ugu dambeeyey kooxda evertonna waxa ay sheegtay intaasi ay tahay waxaan lagu qanci karin sidaa darteedna roberto martinez shaqada ayaa laga ceeriyey xubintii cayaarahana waa naga intaas
caasho waxaanu joognay wiilasha indhexayga Haye.
ciyaari oo axmed cali sheekhana weyn ka nimi aad iyo aad haye bal adna maxaad noo haysaa beryahan hees aan la maqal oo dhegeystayaasha dhegahooda aan soo gaarin waryaha v o magaalada een, ah, beledweyne xuseen xasan dhaqan wuxuu yidhi barnaamijka dhallinyarada maanta hees baan u hayaa haye soo tur markaan idhan heestana noo soo diray Haye.
wuxuu soo diray heesta la yidhaahda yabaal haye waxaa ku wada luuqeeya axmed inshaar cabdi olol iyo fanaanada sahre abuukar cabdi sahre dawo marka heestan ayuu noo soo faalgareeyey codkaasi macaanay sahre abuukar cabdi sahre dawo iyo codka fanaankii axmed inshaar olol waxay gebagabo u tahay heestaasi yabaal barnaamijka dhallinyarada maanta intaan mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaasi jimco wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.